Xiligan geyga dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaa lagu jiraa xiliga jiilaalka iyadoo goobo badan ay ka jirto biyo la'aan. Wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yasiin Sheekh Ibraahim ayaa sheegay in biyo la'aan ay ka jirto 55 degmo oo ka mida deegaanka, taasoo saameyn ku yeelatay ku dhawaad 1.9 milyan oo qof.
koley saad la socotaan waxaa la galay xiliga jiilaalka la galay magaranaysaa mar kastoo jiilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta si guud waxaa weye daaqu hadda ma xuma laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan marka ilaa shan iyo konton degmo macnihi qiimeyntii ugu dambeysay aan samaynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta marka saameyn guud marka la yidhaahdo hal dhibic sagaal milyan oo qof bay saameynaysaa waana gobolada oo dhan jawaabuhu waxay isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey iyo wax hadda la qorsheyn doona isugu jiraan wax horey loosii qorsheeyey waxaa weeyaan si xaaladaha noocan oo kale wax looga qabto degmooyinka mar walba markii bajet la qabanayo waxaa ku jira qeyb emergensiga loogu talagalay ama xaaladaha degdega loogu talagalay degmo walba waxaa weye lacagtaas iyada ah xafiiskana yaa macnihii directionka bixiya ama tacliimaadka bixiya qaabka loo isticmaalayo goorta la isticmaalayo taas markaa degmo walba waxaa weeye degmooyinka qaar isticmaalay baa jiroo hadda macnihii kaba soo gebagabeeyeyba oo ay ka dhammaatay qaar aan weli isticmaalin baa jira marka waxaa weeye qodobka koowaad waa in lacagaha noocaasa loo isticmaalo biyo dhaanka in loo isticmaalo tallaabada labaad waxay noqonaysaa ka xukuumad ahaan in dib laysugu noqdo haddii xaalad sii kululaato weli waxaan ku jirnaa kuurkal baan ku jirnaa haddii xaaladdu sii kululaato waxay noqonaysaa markaas dee xukuumad ahaan inaan dib isugu noqono wixii laga qaban kara iyadan laga qabto waxaa kaloo garab socota arrintaas xafiiska biyaha oo isaguna dadaal fara badan wada dadaalkaas wuxuu ku wajahan yahay in wixii ilo biyood ahee in la hubiyo macnii inay shaqaynayaan dhammaanba inay shaqaynayaan ceelashu inay shaqaynayaan meelaha biyaha laga soo jiiday webiyada inay shaqaynayaan systemka lagu shaqaynayo inuu maaragtay u dhammaystiran yihiin wixii loogu talagalay xafiiska biyuhu marka qorshahaasuu wadaa labadii toddobaad ugu dambeysay dadaal fara badan bay geliyeen meelo badan bay kiciyeen oo sida hadda matalan nidaamkii biyaha ee birqood ka tegay ilaa marsin tegay wuu shaqaynaya hadda waa laga cabayaa filto oo kale biyogelinteedii macnihi nidaamkii baa u shaqaynaya waxyaalahaasoo dhan waa dhowrkii toddobaad ugu dambeysay wixii la qabtay weeyaan marka dadaala noocaasa socda goobo waxaa jira muddo laba bilood oo biyo dhaamin ka socotay hadda gobolka daawo oo kale waxaa weeye labadii bilood oo tegayba biyo dhaamin baa ka socotay meelaha kale shan iyo kontonka degmeen kuu sheegay biyo dhaamin baa ka socota marka degmada waxaa laga yaabaa dee afar qabaloo kami shan qabaloo kamida in biyaha loo dhaaminayo kuwa kale inay weli biyo sii haystaan baa dhici karta marka way kala duduwan yihiin saydadku way kala duduwan yihiin sida degmo walba inta goobada biyaha loo dhaaminayo laakiin shan iyo kontonka degmo biyo dhaamin baa ka socota